naftiisa uu shaqeeya shicibyahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal way walaalayaal walaalayaal walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal walaalayaal walaalayaal shicibiyahow wanaagsani waxyaahayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani waxyaahayagii rumaadow wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal walaalayaal walaalayaal walaalayaal wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya shicibyahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaba bismillaahi raxmaan iraxiim barqa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo maalin walba maalintaa marka laga reebo jimcaha aad hadigaha hadahan oo kale aad ka dhagaysatay raadiyaha cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale barqa wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhda ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saaka inkugu hayana waxaa ka mid a ciidamada gadoodsan oo howlgalla ka fuliya gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ayaana kaga haya waxaad kula dhegaysan doontii madaxweyne farmaajo oo sheegay in daalka uu leeyahay cadowyo tiro badan laba maxay yihiin barnaamijka ayaan falaqaynta aada uga bagan doontiin taliska kenyana waxay soo fasaxay in la sii hayo nin lagu eedeeyey al-shabaab qodobada kale ee barnaamijka saaka ku jira waxaa ka mid a wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ku soo wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qodobada kale ee saaka eed ku dhegaysan doontii barnaamijka falaqaynta dhegaystayaal waxaa kaloo ku jira qaxooti soomaaliya oo dalka dib uga- ugu soo laabanaya waxaad kaloo ku dhegaysan doontii barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiiraan oo cabasho ka muujiyey dad ay ku haysato biyola-aan gobolkaasi hiiraan qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontii barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal anigoo mahad ayaa barnaamijkan la socodsiinaya sharmaake ayaa farsamaynaya barnaamijka falaqaynta wararka saakay qodobada iyo kuwo kalena waad ku dhegaysan doontiin goordhow ayaad dhegaysan doontiin qodobada iyo kuwo kale ee u diyaar garooba
أبا لواية هدي لوايو أبا لواية هدي لوايو قد كهدينو عد مينا
fariin wacyigelina uu ku socoto dhallinyarada degmada cadaado ururka dhallinyarada degmada cadaado waxaa uga digaya dhallinyarada halista muqaadaraadka kaasoo dhibaato badan ku haya dhallinta soomaaliyeed muqaadaraadka oo halis ku ah caafimaadkooda maalkooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin muqaadaraadku waa aafo iyo musiibo dhallinyarada soomaaliyeed la degtay fadlan iska ilaali kana taxadar khatarta muqaadaraadka ay isticmaalaan maanlaawayaasha halligay naftooda soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday ururka dhallinyarada degmada cadaado iyo raadiyaha cadaado
هدي هول قرني سعن هدي هو يدي مقصود تهي هدي هول قرني سعن هدي هو يدي مقصود تهي
wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane Anis wesh- waa hagaag dhegaystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta oo intaasi ka fidsan haddii aanu ku bilowno ciidamada dowladda soomaaliya kuwa maamulka hiirshabeelle ayaa xalay ilaa shalay waxay howlgallo ka dhanay al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe deegaanada ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen waxaa ka mid ah tuulooyinka xawaadley shalow dhagaxel dhagaxeelow iyo deegaano kale halkaasi hoos taga oo shalay gelinkii dambe ay maamulayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka hiirshabeelle gelle isxaaq warsame oo howlgalka markii uu soo ilaaday kabacdi warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu yimid kadib markii al-shabaab ay tageen deegaano iyo tuulooyin hoos taga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu sheegay in howlgalkan iska kaashanaya ciidamada booliska maamulka hiirshabeelle iyo kuwa xooga dalka gaar ahaan ciidamada ka gadoodsanaa ee ku sugnaa degmada balcad islamarkaana ay degeen tuulooyinka ay ku sugnaayeen al-shabaab oo howlgalka ay looga s- laga sameeyey waxa uu baaqay shacabka ku noolaa tuulooyinka ay howlgalka ka sameeyeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka soomaaliya kuwaas oo mararka qaar howlgallo ka fuliya deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysa dhegeystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad maqal dhegeysanayseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in xilligan soomaaliya ay leedahay laba cadow oo keliya oo ka kala yimid dibadda iyo cadow gudaha kuwaas oo ka shaqeynaya burburka soomaaliya waxa uu sheegay in cadowga dibadda ay adeegsanayaan dad loo adeegsanaya dad soomaaliyeed iyagoona uga gol leh inaysan soomaaliya aysan ka dhicin wax dowladnimoha islamarkaana kheyraadkeeda la yska maamusho madaxweyneha farmaajo ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay inay ujeedka ka dambeeya ay qeyb ka tahay damiirka soomaalinimadu aada isaga iyo sidoo kale laaluusha la la dhaafsaday ayuu sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in la iska kaashado soomaalinimada iyo sida dalka amnigiisa loo sugi lahaa iyo kheyraadkiisa intaba isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
soomaaliyana waxaa haystaa cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaa midka dibadda soomaaliya inay istaagto lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno nolooma oggolaa waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad walaalaheena ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka uu ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxaa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yes nidhaahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno iyo sharafkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dee dal waxaa cudub u ah oo xoog u ah ciidankiisaa u ah kuwa gudaha kow waxaa ka ah shabaab oo iyaga naftooda gacan saar la leh maxaan ku idhaahdaa dibad gacansaara leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalka isbedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu destabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeya oo danaysanaya dantiisa ka shaqaysanaya
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad la socoteen qodobo kale ayaad maqli doonteen laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysa markaana magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta maam xarunta gobolka galguduud ayaa la filaya in maanta oo talaadaha inay tagaan wafdi ka socda dowladda federaalka si ay la kulmaan madaxda maamulka galmudug wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye waxaana ka mid noqon doona xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaa markii ay tagaan dhuusamareeb la kulmi doonaan madaxa madaxda maamulka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa shalay lagu waday inuu gaaro magaalada gaalkacyo hase yeeshee safarkiisu dib u dhigay sababo la xiriira wafdiga ka socda dowladda ee tegaya magaalada dhuusamareeb wafdigan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ujeedka dhuusamareeb waxa uu yahay sidii laysku soo dhoweyn lahaa dowladda federaalk iyo madaxda maamulka galmudug ee dhuusamareeb kuwaas oo khilaaf xilligan uu ka dhexeeyo wafdiga ayaa waxa uu kulama la qaadan doonaa madaxweyne xaaf madax xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan iyo ka iyagoona ka wada hadli doona xalinta madmadooga ka dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka galmudug wararkaana ka helino dhuusamareeb ayaa waxay sheegayeen in saake aada looga dareemaya diyaargaroowa soo dhoweynta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya sidoo kale waxaa la adkeeyay amnaanka magaalada dhuusamareeb waxaana lagu arkaya ciidamo fara badan oo awal hor ugu sugnaa jirin gudaha magaalada barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli la socotay dhegeystayaal waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen qaybihii dhexe barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado markan haddaadna magaalada nairobi magaalada nairobi xarunta dalka kenya ayaa la sheegaya in lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayo sidii loo sii dayn lahaa sheekh mukhtaar robow cali ambamusoor oo dhowr bilood u xiran dowladda federaalk soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay dhinacyo kala duwan oo intooda badan dowlad degan doorashadooda ay tahay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ka mid ah dadka ka qayb gala madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya maxamed aadan fargeeti iyo wasiiro kale kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xubno ka socda igad iyo xildhibaano ka tirsan labada gole iyo ra-iisul wasaare xasan cali qoor oo qaadka telefoonka kaga qayb galay waxaana lagu heshiiyey in lasii daayo sheekh mukhtaar robow malaq cabdi maxamed isxaaq oo ka tirsan waxgaradka deegaanada maamulka koonfur galbeed sidoo kalena ay qaraabo yihiin sheekh mukhtaar robo cali mansuur ayaa waxa uu sheegay inay wadahadalada uu ku soo dhammaaday nairobi islamarkaana laysku afgartay in dib loo sii daayo sheekh mukhtaar robow cali oma mansuur barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysa dhegeystayaal
waxyaayagii rumaadow shicibyahow wanaagsani waxyaayagii rumaadow wada jir bay laba gamcood wax u qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax u qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalano anis weeshano walaalayaal awada jirno wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya shicibyahow wanaagsani waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad weli la socotiin booliska magaalada mandheere ee loo soo ayaa loo fasaxay inay sii hayaan nin lagu magacaabo mahad axmed aaden oo soddon iyo afar jir ana laguna tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab garsooraha maxkamadda mandheere ayaa sheegay in eedeysanahan lasii lasii hayn karo muddo shan maalmooda ka hor intiisa aan maxkamadda lasoo taagin bisha soo socota ee abriil oo kowdeeda eedeysanaha waa eedeysanaha oo maxkamadda sheegaya inuu kenya u yimid si uu usoo booqdo qoyskiisa oo degan magaalada mandheera eedeysanaha mahad axmed aadan oo muwaadin soomaaliya oo haysta aqoonsiga kaarka muwaadinimada soomaaliya oo loo bixiyay bishii disembar saddexdii ee sanadkii hore ee tegay laba kun toban iyo sideedii iyo dukumentiyo kale oo muujinaya cusboonaysiinta qandaraasyo xilli kooban oo la soo shaqeeyay wasaaradda gaadiidka iyo duulista duulimaadka rayidka ee dowladda federaalk soomaaliya kaarar aqoonsiya ay amisom iyo turjumaya in uu la soo shaqeeyey laakiinse maxkamadda ayaa sheegtay in lasoo taagi doono kowda bisha abriil barnaamijka falaqaynta qaybihii dambe ayaan isla soo gaarna dhegeystayaal wadankiisa uu shaqeeya wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane
waa hagaag dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka markaana kusoo dhawaada xubintii kalabaan ood ku dhegeysateen qeybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka
nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war nagatay oo maxaa dhacay mar dambena su-aal ima weydiin kartid sabab kaalamaan ma dhegaysatay markaadu leedahay maxay sheegtay maad tidhaahi horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino war kalamaanay maanta war baan idiin hayaa war wareegto ka soo baxday xaaji cali iyo ugaasraaye oo kala wareegsan ayaa xal looga gaaray arrimihii dalka ka jiray shimaa ugaas waxaliyaba noogu dambeyday war ugaas xaguu ka socdaa soomaaliya maahan miyaa meesha xalka laga gaaraya warun ugaas walleeraw mogordaano malaaganka weerdhadaane warwareegdadaa sheega sababa malaaganka jarna malan dhong warada rasuladiinta somalilan waxba ma warwareejiyaan war idaacadda wareegta mar horaa lagu eedeyaa la yidhi inay shabaab la shaqaysa xabsigiina loo taxaabay war war wareeg ha idiin dile wareegtadan dhegaysta si loo xaliyo khilaafka maamul goboleedyada iyo dagaalbeeleedyada dhiga ku daadanayo si loo xaliyo cabashada ciidamada qalabka sida ee soo baneeyey difaacyadoodii si loo xaliyo qaraxyada dhacaya iyo amnixumada sii kordhaysa si loo helo ciidankii bedeli lahaa amisom laba kun iyo labaatanka si loo xaliyo waddooyinka xamar ee joogtada u xidhan si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah laba kun iyo labaatanka si loo dhammaystiro dastuurka qabyada ku daahay si loo hagaajiyo siyaasadda arrimaha dibadda ee waraaqda in yarba lasoo booda haddaba si dhammaan qodobadaasi kor loogu sheegay xal rasmi ah loogu helo waxaa la gaaray go'aan geesinimo leh kaasoo ah in xilka laga qaaday taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka banaadir lana magacaabay taliyayaal cusub oo dhallinyaro ah war waxa aad maantoo dhan noo akhrinaysa nuxurkoodu ma intaas uunba war taliyayaasha saldhigyada la magacaabay sakdhaxa habeennimo facebook ee online ka yihiin war sakda dhexe shabaab waa jiifaaye maxaa iyaga soo jeediyey facebook ammaankuu sugi maayee maxaa kaloy haayaad nimanku war habar dhal weyde aleela ku waalatiniyow war laba sano kadib waa markii ugu horreeyay dowladdu isku dayda inay qorshe amni la timaado war sidaas ma ahane soddon sano kadib waa markii u horraysay ee lix qarax hal maalin ay muqdisho ka dhacaan war sidaas maahane waa muggi ugu horraysan anigu iyo qarax ka naxay gadaal iyuu naqda gurigayga iska seexbay war waa markii u horraysay uu muuse biixi uu baarlamaankayaga u sheego inaannu ictiraaf helayno war taasi waxa weeye waa berigii u horraysay oo bulshadaa xamar weyna badgu waxay sa arkaan ar sidaas maahina waa berigii u horraysay oo bac madow qof sitaa ka adeegtay bakaaro war ma ahina waa berigii ugu horraysa oo buskut suuq laga iibso war maahana waa berigii u horraysa oo bisadu jiirka adkaabso war maahane sidii loo burburay oo shacbigu beel isugu duulay buunbuuniskiyo beentu waa nugu badnaayeene intaasaan ku soo koobaya yaana sii badin yaahuu war saas maahina ninkii gabay ku shiidaa yidhaa yaanan sii badina ninkii oo u buuxaa ma rabo inuu ka baaqdaqaaqaaqayaadayaanay dhegaysta inta ciidankii ciidan kale laga horgaynaayo oo dagaalka meeshii la rabay lagala bayraayo madaxdan inaasaan tihiin kaama filanayne iska daaya foolxumada waa laga xishoodaaye intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin war gabaga cabdillaah kula tiriye maxaa qiraysa aduu asagu qaaqaaqduu leeyahay anna midhahaan leeya waryaa doctor musuus kula tagaha in kala saaree maxkamadda gobolka banaadir iskala her suuratul maa'idaanna kala saarayse maa'ida haddii la muto midkiinaa tegay walle war ciidanka xoogga dalka maanta madaxweynaha soomaaliya kormeeray madaxweynuhu meeqa doolaro u geeyahe mishaarka ma siiyey war kuwii diiwaangelisanahan buu booqday ama kuwii kale war ciidankii la rabay buu booqday aryaadhaha nin hadda ka hor duq magaalada muqdisho ka ahaay aa xaafad la deganaay burburiyey wuxuuna sheegay in laga dhigaayo qabuuro lagu aaso dadka dadweynihii xaafadda laga burburiya mid ka mid ahaa wuxuu yidhi how ninkii dhintay dhul waa heele halka dhaqmaya xaaddhahdeen ninkii dhintay dhul waa heele halka dhaqmaya xaaddhahdeen mugga waxaanu fila madaxweynuhu ciidankou booqda waa kuwii mushaarkoora hele kuwaan cabahayo waaga aan shilin helin xaa la dhahay warwarkaanaga dhexgelinine madaxweynaha meesha uu kormeeray waa wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta tababarka jenaraal gordon war madaxweynuhu wasaaradda gaashaandhigga xafiis buu ku leeyahay maxaad kaloo sheegtoo soo kordhay war xafiiskiisa inta u socdaa waddooyinka la xidha maalin dhowaad waxaan daawanayey madaxweyne xafiiskiisa baaskiil ku aada ama bushkuleeti annagana keenna markuu xafiiskiisa u socdo waddooyinka loo xirayaa miya war donald trump markuu diyaarada raacay jidk masaajidka waa la xiraa warxawaadley meeshii la dhahay takfiiraa degan ciidanku markay ka soo baxeen aa shabaab qabsada war shabaab iyo takfiir ma isqaabileen war xaggeedu kala wadaa waa dameer iyo labadiisa dhagoodi maryaa dameer haygala maslina waxaas waa ku xamaalbaahi war warkaan ay dhex gelinina dhegaysta baabuurtii shacabkao dhan waa wateen kadibna waa isaga baxeen war baabuur ha qaateene dadkii maka badbaad war awowgood la gub waxaad ka hadlaysaan eegga looma joogo madaxweyne asayid sheekh axmed madoobe madaxtooyow dhex fadhiyaa eeggan kade war axmed madoobe fikirkii cabduuligaas ugu tegey muu wataa ama fikirkii khayre uu ku soo shubay aryaadhaha fikirka cabdiweligaas waxaa ku baxaaya waa xaafi axmed madoobe waa ka badbaadiyey war madaxweyne xaaf xukuumadda nabad iyo nolol xiisa uma qabto wuuna og yahay war ardaygii ugu fiicnaa ee dugsigii saraa shariif xasan iyo jaamacaddii cabduuligaas ka qalinjibi waa madaxweyne xaaf horta jaamacaddii khayroo caasimadaha maamul goboleedyada laga furi jiray weli arda mayaysa ka soo bixin lafta gareen iyo waare iyo baasta intaa kale ka yimideen jaamacaddaasay ka soo baxeen war dhegaysta warkaan idiin sheegayana run ku suga wasiirka arrimaha gudaha master kharafaan galmudug oo u socdaa xaafnadhu samaraab waa ka socdaa gaalkacyo ku jeedaa aryaa warkaaga haddii run lagu sugaayo xaad haddan been noogu sheegay warwar mahaysiine boosaaso saraakiil caddaan ayaa maanta maraakiib ku timid waxaana laga furo shir looga hadlaya arrimaha burcadbadeedka warwar mahaysida caddaanku meel kastuu joogaaye kuwa indha yaryar baa maalmahan muqdisho dalxiis u joogay shalayna daljirka dahsoon bay isku sawirayeen shiinays dalxiis bay ku yimideen la yidhi war iyagoo issawiraya oo magaalada qarax ka dhacay war weligay dalxiisayaal hub lagu ilaalinayo ma araga dadka ayaan la sirin aryaadhaha warka inta joojisiin beledkan muqdisho meel dalxiis uga fiicanu ma jirtee bugtaan ha laga ilaalisho waxaan jirin haddaad jiriso oo lagu jeclaysiiyo jabkaagana damacu kaaga dhigo johorad nuuraysa jamashadu waxay kaa ridaa jar iyo booraane jirro weeye mas-uul jagahayoo xeerka jebiyaaye ha jarjarina waa jilicsan yaha xariggaad jiiddeene horta xaad mas-uuliyiinta ugu meeraysataa maxuu ka rabaa mas-uuliyiinta aniga
مسؤوليتها
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubinta kalamaan dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada iyo gabagabo heetan iyo intaan barnaamij midkaan lacayna ku kulmi doonno sidaasi waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo